wey waa mahadsan tahay waa su-aal aada loogu baahan yahay muxuu ahaaye annaga dowladda puntland muxuu ahaaye wax mataqaanaa nalakala tashaday u malaymaayo inay jirto xiriirka goyntiisa iiraan dowladda iiraan iyo shacbigeeduna waxay u dhimeen ummadda soomaalida anigu ma arag waxay u dhimeen oo muuqda muxuu ahaaye wayna caawineen qaxootiga iyageea caawineen mucaawinayn la siiyeen wax badan bay noo qabteen waa dowlad islaam oo aan walaalo nahay goorma markaa ay caawiyeen
marka waxa weeye waa goorma wasiir waa goorma isku caadiyey ma naqaan safaarad baa la gubay iyo shiicaa la faatinayaa iyo xiliil baa lagoysana la goynayaa diiba wax isku caadiyey inagu ma naqaano waxaaye arrintaas ma filayo shacbiga iyo isteedyada dhisan in tashi badan laga siiyey muxuahaye qof ahaan aniga waxay ila tahay arrin qalada oo dhib nagu noqon doonta muxuahaye mustaqbilka ilaaqaadkiisaan kusoo celino maxaa dhacay wax sababa oo muuqata waa soomaali u dhintay lama arko hadda aniga wiil kahor waxay la soo hadlayay safiirkii soomaalida oo joogay saaraan oo iga waramayay maxaabiis badan oo soomaaliya oo badeeda oo bar iyo ka badan reer puntland ay tahay inay ku xiran yihiin arrimahaasaan rabay inaan dowladda iyo madaxweynaha kala tashado sidii berbal loogu qori lahaa marka yacni mas-uul soomaaliyeed ahaan bashiira aniga waxay igu muuqataa qalab bay igu muuqataa muxuu ahaaye waana raali gelinayaa shacbiga iyo dowladda reer iiraan shacbi soo shacbiga soomaaliyeed oo walaalaha la ahaana shacbi istaahila ma aha cilaaqaadkaa la xumeeyey iyo mucaamilkaa waayah wasiir markaa dadka aa sheegtay inay halkaas ku xirxiran yihiin uu safiirka kuu sheegay maxay saameyn a ku yeelan kartaa xiriirkan dowladda federaalka soomaaliya u jirtay dalka iiraan dowladda federaalka waxay ahayd wax badan oo arrimaha dibadda iyadaa dowlaha goboleedyada istiijyada dhisan iyadaa wakiil uga ahayd hadday wakiil uga ahayd waxaa la rabaa latashi inay la waxayso oo la miisaamo arrintii oo arrintaasoo kale baarlamaanka la geeyay ahayd maxaay u malayn mahayo baarlamaanka soomaaliyeed inuu arrintaa aqbali lahaa muxuu ahaayey marka innaga wax cilaaqaada oo wax weyn bay noo geysanaysaa ganacsi badan baa nooga socday muxuahayey heshiisyo badan baan hadda wadnay oo si aan kalluumaysi sharciga u wada waxaysan lahayn oo shacbiga reer puntland uga faa'iidi lahaa raashimo badan iyo macaawimo badan bay noo soo direen oo shacbiga ummaddu markay abaaraha ku dhacaan iyo muxuahayey ay u soo diraan marka wax weyn baa noo dhimaya magacii soomaalidana muxuu ahaaye shacbiga walaalaha oo sabab aan uga goosano aanu garanahayn madaxxumo iyo dib badan baa ku dhacaya maxaayey puntland iyo guud ahaan soomaalida waayahay wasiir dowladda federaalka soomaaliya waxay sheegtay in go-aanada ay qaadatay kadib ay ogaatay in dowladda iiraan khalkhalgelin amni ay ka wado soomaaliya gaar ahaan ay ka fidinayso madhabtada shiicada arrintaasi soo lama odhan karo dowladdu way ku saxsan tahay in tallaabadaas ay qaado de arrimaha diimeed iyo kooxaha diimeed kuwo fara badan oo innaga meel kasta horumarkayagii iyo magacayagii iyo dadkayagii iyo meel kasta noo joogsao nolaynayaa jira oo soomaali ah oo ciiddaa ka badan magacyo fara badan oo maxaayey xukun loogu tartamada diimeed baa jirta alashiikh baa jira tim jadiid baa jira shabaab baa jira hadda waxaana soo galay muxuu ahaaye daacish marka shacbiga soomaaliyeed kuwaa dhibka ku haya baa xanuun badan ku haya laakiinse shiico faafasoo dhib nagu haysa annagu maanu maqal waxaay qarnaha lagu eedeeyey oo puntland iyo qarnana shacbigeedii iyo maamulkeedii way ka jawaabeen waxaas maanu arag bay yidhaahdeen waana dacayd bay yidhaahdeen marka waxaay darar kalaa wixii diimeedo wax dhibaala waa la maqli lahaa qofku waxaayey wuu noqon karaayo xorriyad baa jirta waxaayey oo dhulkaasoo madhabba iska jirta marka wax dhibaan weyn oo national ah oo cilaaqaan lagu goosto u malay mahayo inay jirto
waayaha wasiir soomaaliya oo keliya ma aha wadamada xiriirka u jiray dalkaasi iiraan waxaa ka mid ah sacuudiga oo wadamada carabta ugu waaweyn iyo dalka suudan iyo wadamo kale oo soo raaca markaas looma oran karo tallaabadan soomaaliya ee qaaday kama duwana midda sacuudiga ee qaaday way ku habbooneed meelaha carbeed oo xuduudda la leh iiraan sida kuwait iyo ciraaq iyo iyo cumaan iyo iyo imaaraadka iyo qatar iyo kamay goosan anagoo arrinkan cilaaqaadkaa sacuudiga oo isku xumaaday iyo iiraan baan u malaynayaa inay ku lug leedahay oo shacbiga soomaaliyeed iyo shacbiga iiraan iyo walaalnimadoodii iyo islaamnimadoodii iyo wuxoodii sacuudi isku xumaadeen inaan dhex galno heshiisiino oo islaamnimo iyo carabnimo u heshiisiinaa lahayne ma ahayn helana wax noo dhiban inaan waynsaarixino aan raacno ajeenda qarsoon baa midhaa jirta oo arrintaa lagu qaatay
waayaha wasiir maxaa ku diidan tahay in soomaaliya ay xiriirka u jirto dalka iiraan maadaama somalilan dhowaan lagu maxkamadeeyey dad faafinaya madhabta shiicada sidaan la soconno dadka soomaaliyeed dhammaan waa dad isku diin ah isku dhaqan ah marka sow dowladda kuma saxsana lama odhan karo marka dhinaca laga eego in ay go-aankaasi qaadato maxkamadadan waxaa u baahan daacishka iyo shabaab baa u baahan iyo kuwa kaloo diinta wax ku lahaya waxay qofka soomaaliga hadduu yihahdo anigu shiicaan ahay ma maxkamad baa la saaraya taas waa qofka iyo ilaahay iyo caabudaadkiisa iyo wuxuu qaadanayo bay u taallahay laguma maxkamaday karo waaya marka puntland haddii ay ka hadasha arrintan oo kale maxaa isbedela iman karaa odan kartaa ila dowladdii federaalka soomaaliya xiriirkii baa u jirtay dee xiriirka hadday u jirtay anagu kunay waxaan kunaygi qof ahaan waxaan muujinayaa xiriirkaa loo jiro inuu qalab ahaa waana kaa umaha waaya aada baa umahadsan tahay waa tahay waa mahadsan tahay